ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaa tacsi u tagay qoyska allah u naxariistay ogaas cabdi daahir ogaas nuur oo dhowaan ku geeriyooday magaalada muqdisho ayaa sheegay in ogaaska kaalin weyn kasoo qaatay nabadeyntii dowladhiska soomaaliya ra-iisul wasaaraha oo ka hadlayay madasha ay taalo gogasha tacsidaha ayaa sheegay in ogaas cabdidaahir uu ahaa shaqsi daljecel iyo sidii ummadda soomaaliyeed dib ugu soo kaban lahayd burburkii garay ogaas cabdidaahir ogaas nuur waxa uu ka mid ahaa dhaqankii udubdhexaadka uu ahaa dowlad dhiska soomaaliya iyo sidii ummadda soomaaliyeed mar u heli lahayd qaran xoogan waxaana rajeynayaa in aan ku socon doono jidkii wanaagsanaa ee uu jeexay ogaaska ayuu yiri ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare oo la hadlayay qoyska uu ka geeriyooday marxuumka mudane xamse ayaa marxuumka alla ugu baryay inuu ka baraabiyo naxariistiisa jan ehel iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeedna waxa uu alla ugu baryay inuu samariya iimaan ka siiyo